roobab xooggan oo maalmihii u dambeeyey ka da-ay degmooyinka gobolka awdal ayaa khasaare u geystay jidadka isku xidha degmooyinka qaarkood sidoo kale waxaa ku geeriyooday hal qof kadib markii uu liqay ballay ku yaala degmada dile ee gobolka awdal gurmad ballaadhan oo ay iska kaashadeen maamulka gobolka awdal iyo ciidamada badda qaarkood ayaa lagu guulaystay in maalin kadib meydkii marxuumka biyuhu ay liqeen laga soo saaro iyo xidheenkii sida uu sheegay guddoomiyaha degmada dila aadan aw cismaan waxaa jiray dee inan shalay ku dhacay ballayga xilligan tobankan xilligan xilligiisii ku dhacay maantana laga soo saaray lagama seexan ilaahayna mahadii haddaa la soo saaray guddoomiyaha gobolka awdal xasan daahir xaddi ayaa isaguna la dardaarmay maamulka degmada dila isagoo ku adkeeyey in meelaha biyo qabatinka leh dadka lagaga xidho xaydaan silig ah si aanay biyo qabatinada ugu dhicin waxaan ku dardaarmayaa degmada dila guddoomiyaheega xogayaheega iyo ninkarmoodka kale ee magaalada jooga ee cuqaasha iyo salaadiintuba ay ka mid yihiin ha laga taxadiro arrimaha noocaasa ballaygaana waxaan leenahay axmed daa'uud geedi oo iskale oo mulkiyaddiisa leh in silig lagu xidho silig baan ku xidhaynaa dhammaantood annagoo dawladdiiya ayaan mutadawacnimo uga qayb qaadan doonaa inaan silig ku xidhno meel kasta oo khatar ku ah dadkeenna sidoo kale roobabku waxay waxyeello u geysteen wadooyinka degmada seylac ee gobolka awdal gaar ahaan kuwa laga galo magaalada iyo tuulooyinka hoos yimaada degmadaasi sida uu warbaahinta la wadaagay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada seylac maxamuud cigaal oo isagu xusay in maamulkoodu meelaha qaar ay wadooyinkaasi wax ka qabteen laakiinse khasaaraha ay roobabka u geysteen jidadkaasi ay yihiin qaar ka baaxad weyn maamulka dowladda hoose ee degmada saylac iyadoo abaar dad iyo abaar duunyaba ay jirtay marka hore tii duunyada ilaahay baa naga soo jebiyey oo waa kaa roobku da-ay haddanase laakiin dee nimcadda nusqaanteyda waa waddadii lanoo soo marayay waa taas way go-an tahay shan iyo tobankii dambeba waxaan ka shaqaynaynay waa dhagaxaa meesha laga soo gurayana ay toddobiyo labaatan kiilo jirto ama ama shan iyo labaatan kilomitir kolley gaadiidka aan wadnana ee aan leennahayna hal ama laba gaadiid ayaan leennahay kuwaasna waxba ma tarayaan waayo waddadii ma roono oo way gooday intii kaabaday ay lahayd magaaladii saylac oo kale waata baddii kulla daadku qaadayo iyadana kulley wixii taalka iyagaa waan qabannay toqoshiyoo kale maanta sahan baan nahay inaan tegno oo aan iyadana soo marno oo aan waddada aan daadka sidii aan uga qaban lahayn ee aan uga xeeri lahayn aan iyadana aan eegeegayno kulleyto dee waxa aha ay haysatana waa dawladda hoose dawladda hoosena wayna aad iyo aad bay nooga itaa roon tahay maanta xaqiiqda marka la eego intaba dee nimcadaasi kulley ilaahay khayrkeeda hana siiye inta aan ka cabanaynaa kulley waa intaas wixii taalka iyagaana dee waan wadnaa cid baa soo socotay iyo cid baa iman doontiiyo waxaa midna kulley waajibkayaga waan gudanaynaha odhan mayno sannadahan dambe bilowga wakhtiga roobabka guga ayaa roobabkaasi waxa ay geystaan khasaare naf iyo maalba leh aqoon-yahanka bartay cilmiga deegaanka iyo cimilada ayaana ku tilmaamay in roobab ka duwan kuwii hore oo isbeddelka cimiladu uu sababay ay ka da-aan waddanka kuwaas oo ka biyo badan ayay yidhaahdeen roobabkii ka di'i jiray waayadii hore dhulka haashim sheekh cumar good v o a boorama